waa mahadsan tahay aniga baarlamaanka aad ka wahaysaan waa hay-ad sharci dejinta dalka ugu sareysa baarlamadii madaxweynaha si kalsooni ku jirto oo demoqraatiga u dooratay islamarkaasna sharciyada uu maanta madaxtooyada uu ku fadhiyo iyadoo ay tahay midii kasoo fushay go-aanka gaaristeeda iyo sharciyeyntada ay tahay inta waajibaadka madaxweynaha ee xaqa uu in lagu ixtiraamo lagu qadariyo islamarkaasna lagu maamuuso waa midda baarlamaanka isaga inuu arrintaasi kula garab taagnaado madaxweynaha iyo hawshiisa looga baahan yahay madaxweynuhuna sidoo kale ayaa waajibka saaran waxay tahay in hay-adaha dastuuriga ee saddexda ah ee mid waliba shaqo gaar ah leh oo fulinta xukuumadda ah iyo garsoorka baarlamaanka oo markaasi isaga kii dhalay intaba markaasi ah ma aragtay kii xukuumadda iyo madaxtooyada iyo garsoorkaba marka nidaam la fasirayo loogu yeerayo inay tahay dawlad ahaan dawlad parliamentarian oo ah mid aanan ahayn mid madaxtooyo ama mid prime minister ama wax ka duwan sida caalamka kale ee iyaga ay qabaanba oo markii madaxweynuhu uu ku yimaado doorasho dadweynaha xaggeeda ah ee la yidhahdo xukuumaddaasi waa xukuumad presential ah oo madaxweyne ee ilaa heer awoodiisa ay gaarayso inuu kala diro hay-adaha dastuuriga ee baarlamaanka xataa uu ku jiro haddii prime ministerial ay tahay iyadana awood sida dalalka kale ee qaara iyagana ay ra-iisul wasaare uu yahay awoodda sare ninka sharciga uu siinayo isagana in sidaas oo kale ay u tahay awoodiisa haddiiba markaa xukuumadda maaragtay ee u dhisan dalkaasi ay tahay mid heer maaragtay ku salaysan awoodeeda ra-iisul wasaare haddii boqortooyo ay tahayna waabada wax kale iyagana wax kasii duwan laakiinna baarlamaan markii sidan oo kale ay tahay ee kan madaxweynaha doorta xukuumaddana codka kalsoonida siiya islamarkaasna hay-adaha dastuuriga u sharciyeeya dhammaan adeegyadooda iyo qodobada iyaga markaa iyo maaragtay qawaaniinta ay ku falgalayaan waxaan filayaa in baarlamaankana uu mudan yahay in sidaas oo kale inay ku ilaaliyaan ama ku xaqdhowraan hay-adaha kale ee dawladda isagoo weliba wakiilkii shacbiga ah marka annaga arrintaani waa arrin nagu cusub oo fajiciso ah sida ay ku dhacdayn hadda fasiraadeeda gaabis baarlamaanka ka yimid ee go-aan uu ka gaari waayey doorashadii ayaan maqlaynay taana waxaan u arkayaa in meesha aanan ku jirin baarlamaanka waayo waxaan goobjoog aan u nahay tii ugu dambeysay ee idinkuna aada miidiyaha ogtihiin boqol sagaashan iyo toddoba xildhibaan ayaa waxay u fadhiday maalintii khamiista ahayd jirkii laysugu yeeray inay go-aanka gaaraan arrinta hadda maanta marmarsiyada laga dhigtay ee la yidhi baarlamaanka ayaa hawshiisii gudan waayey waana arrin nasiib dara ah baarlamaankii oo fadhiya inta la furay aayado qur-aan la akriyay lasoo xiray aan ognahay oo aan boqol iyo sagaashankii toddoba qofna aanan hadlin maalintii ka horeysayna ballantii iyadana ee loo maaragtay fadhiyey in laga hadla ajandihii afartan iyo dhowr xildhibaana isqortay intaba inay ka hadleen waxa keliya ee dhammaan ra'yi markii la fiiriyeyn ee uu ahaa kan laysku mari waayey aqalka sare inta kale doorashada odayaasha dhaqanka inay soo xolaan four point five in wax lagu soo xolo deadlineka bisha labaatankeeda agost inaanan xagga looga marin wax kastaba waxay ahayd qodobadaasi xildhibaanadu si cad inay u yidhaahdeen xataa shanta qodob si gaar ah looga saaro waa codaynaynaa kani dib hana looga dhigo ee aqalka sare oo aan la fahmayn cadaalad darana ka muuqato dadka soomaaliyeedna meeshii ay ku kala tageen lixdankii dhibkii ka yimid ee aan ognahay miduu salka ku hayo inuu yahay maxaa yeele waxaan ognahay in ay soomaaliya burburkii ku yimid ee lixdankii sheekadii ee sida dhaafka darale u malbahanayd ee loo qaybsaday awoodaha degmooyinka dalka iyo kuraasta inay keentay in madaxweynihii wadanka xilligaasi lixdan iyo sagaalkii allah u naxariistay mudane cabdirashiid cali sharmaarka in sababtii loo dilay inay raag ku lahayd cadaadaa ka soo muuqatay sidaas iyo hanaankaasi awood qaybsiga ee aqalkaasi ku dhisnaa ee markaasi si aan waafaqsanayn ee tira aan soomaali markaasi iyo mid degmo iyo iyo mid maaragtay ee dhaqaale ayadoona loo kala fiirinin goboladii dalka in qaarna intiina doona kuraasta la siiyey inna maaragtay lakala gacan bidxeeyey oo xamarka aad ujeedaan la yidhi laba kursi bay leedahay ninkii kursi xamarka doonayan waa in labaatan kun uu la yimaadaa dribanna la yidhi ninkii kursi ka doonanayo labaatay uu cod u helaa aniga arrimahaas oo dhan ayaa baarlamaanka isagoo xeerinaya ayaa in aanan dhicin wax soomaaliya ku kala tagayso oo maantaba ay somalilan meesha ay gaarsiisan tahay aan ognahay oo ay cabashadeeda la xiriirto cadaalad darada ka soo jeedo maamurahaasi inaanan lagu degdegin aqal sare iyadoo aanan laisla garan sida uu dhismayo waxa uu ku dhismayo ayay taagnayd arrintu ma gaarin heerka maanta la gaarsiiyey waa arrin dheer runtii culeyskeeda leh ee u baahan in aada looga fiirsado madaxweynahana in aanan isaga iyo baarlamaankii shalay dutay aanan dhexdooda maaragtay la dhigin wax aanan habboonayn ayaan fikirahaan soo jeedin lahaa wa ta lakin xildhibaan xildhibaan baarlamankaa tahay in madaxweynihii shaqadii baarlamanka uu qabto uu yidhaahdo baarlamankii markay k- ku kala qaybsameen ama ay meel mari waayeen anaa go-aansaday sidee kula tahay ma sharci ba ma sharci darra maxay tahay haddii ku daadanin baan u arkayaa laakiinse arrintu weli waxay leedahay maaragtay ee dabaqabasho isla qaraarka madaxweynaha uu gaaray laftirkiisa mar kale u baahan in baarlamaanka la hor keeno ma sharci baa mise sharci maa in laga doodo oo arrintaasna guddoonka baarlamaanka asaga dadka asaa u dhexeeyo kan loo baahan yahay waxaa xaqiiqada ah ee ummadda soomaaliyeed iyo baarlamaankiisa uu asiga uu madax ka yahay ee ay wakiilka kaga yihiin wixii ee meesha ku jirana loo baahan yahay inuu runta ka sheego ayaa waxaa looga fadhiyaa bal guddoonka baarlamaanka arrintan sida uu asaga uu ka dhigo ama siduu usoo maartay bandhigo ama siduu ooga jawaabo anagu laakiin xildhibaano haddaan nahay maxaamad soomaaliyeed aan u sheegaynaa in hawsheenii aanan anaga gabin haddii cid ay qabtayn ay jirto xukuumadda ay taagan qabtay